waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka caalamiga cigaag dot com maanta ayaa mar kale waxa uu dagaal xoogan waxa uu ka dhacay degmada xudun ee gobolka sool dagaalkaas waxaa lagu soo waramayaa inuu mar kale dhex maray ciidamo kala tabacsan maamulada somalilan iyo khaatumo oo deegaankaas iyagu ku dagaalamaya haddaba goor dhaweyso caawa fiidkii ayaan taleefonka degmada xudun waxaan kula xiriiray ayaan goodhaweed fiidkii degmada xudun taleefonka waxaan kula xiriiray cumar xasan askar oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi xudun oo maanta isagu goobjoog ka ahaa dagaaladii halkaasi ka dhacayay isla deegaankaasina ku sugnaa cumar ayaa ceeg dadkan waxay weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo waxaad bal faahfaahin naga siisaa haddaad imaqlayso dagaalkii cumar oo saaka mar kale ka dhacay degmada xudun ee gobolka sool dagaalkaasi wuxuu ahaa mid labaatankii casee ugu dambaysa balalaara ay kusoo qaadeen degmada xudun iyo nawaaxigeeda ay ku joogeen islamarkaana dadka deegaanku aanay raalli ka ahayn ciidamada ilaatikooda meesha oo ay ka tirsan yihiin guud ahaanba maamulka qaasimo state of soomaaliya marka ciidamadaasi waxa ay hoosta ku wateen oo wateen barnaamijkii ahaa sanduuqyada iyo waxan ay wateen shalay subax ayaa marka dagaalku bilaabmay sanduuqyadii halkaasna sidii aad wala wada socotaanba gebi ahaanba waa la joojiyey waana la burburiyey waana la jijabiyey marka dagaalkana wuxuu daba socday dagaalkii shalay weerarkana iyagaa soo qaaday shalay iyo maantaba waana la tegiyo khasaare naf iyo maan iyo gaadiidbale waa loo geystay xagga deegaankana markaanu waraysan hal nina waa ka faa'iiday afar nin oo dhaawacana way jiraan cumar waxa aan jeclahay dadka kaa dhegaysanaya cagaag dot com maadaama adigu aad tahay odayaasha deegaanka ama waxgaradka halka ku nool inaad saddexdhexaadnimo warka noogu sheegto khasaaraha aad og tahay ee dhinaca somalilan ciidamadooda maanta halkaa dagaal ka dhacay maxaad nooga sheegi kartaa
walal khasaarahooda adigu khasaarahooda badanaaba sida loo waroog yahay nimankana khasaarahooda way qariyaan laakiin shalayna dad badan dayaasanayeen dhaawacyada iyo dufaydkana waa laga sheegay dhammaan deegaanadooda oo dhan saddex gaarida ayaa shalay laga gubay maanta labaa laga gubay nin kalaado cumar aan waxaan ka weydiiyey dhinaca ciidamada ee khaatumo maxaad og tahay khasaaraha soo gaaray iyaga maanta
ciidamada khaatumo hal nin baa shahiiday oo hadda magaalada xudun lagu aasayaa hal nin baa shahiiday afar ninna waa dhaawac wax kale oo khasaare oo soo gaaray ma jirto waayo de waxa ay joogaan dalkoodii iyo dadkoodii oo caawinaya ilaahayna waa garab taagan yahay wayna guulaysanayaan tahay caawa xaggee lagu kula sugan yahay cumarow maadaama aad ku sugan tahay adigu deegaanka xudun
iyagu waxay isugu soo guragurayseen meel la yidhaahdo dooxada oo magaalada xoogaha u jirta ayay isugu soo guragurayseen waxood u soo oogeen ciidamadii khaatuuna waxay joogaan goobihii maanta ay ku dagaalamayeen oo la yidhaahdo duble oo ka horkeleen magaalada waxaana caadaha inay dufaysh ka digtaan badanaaba magaalada maanta markii lala soo fuqay ciidamadooda la soo geliyey magaalada ayay dufaysh ka dhigteen kabacdina qolyaha khaatumo maadaama dadku dadkooda yahiin madaasiirta iyo baryihii waaweynaa wax looga taray deegaanka magaalada ayay dufaysh kasoo dhigtay balismeed meel ay kusoo gureen magaalada ayaa dufaysh dhigtay ugu dambayntii xaaladda deegaanka xudun caawa waa sidee magaaladu waa sidee mabado baa ka jira ciraqaa ganacsiga caawa magaalada ma ka shaqeynaya waa sidee magaaladu
sidii ay u yimaadeen nimankan ciidamada ee soo duleesana wax meherada oo furan iyo wax ganacsi oo socda iyo wax kala socda midna mid furanna ma jirta ciidamada ay yimaadeen dhammaanba goobii ganacsiga midnaha ayaa loo diyaarta diyaariyay kaasi wuxuu ahaa cumar xasan askar oo ka mid ah waxgaradka deegaanka xudun oo goor wada warramaya caawa fiidkii shabakada wararka caalamiga ee cdcom cumar aad baan kuu salaamayaa
aad baan kuu salaamayaa